habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee rediyowe snay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haween kunool magaalada jowhar oo noloshooda ka maaray iibinta cawska kulan diimeed wacyigelin bulshada ah oo lagu qabtay magaalada baydhabo barkacyaal ku nool gobolka hiiraan oo wajahay hoyla'aan munaasabad lagu dhiirigelinaya arday ka qalanjibisay jaamacadda daaha oo maanta lagu qabtay magaalada kismaayo madaxweynaha somalilan oo dhagax dhigay mashruuca horumarinta beelaha wa madaxweynaha somalilan oo dhagax dhigay mashruuca horumarinta beeraha wajaale akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah trump oo aad u dhimay tirada qaxootiga galaya waddanka maraykanka mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhda waxa ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha oktoobar sanadka labada kun shan iyo labaatanka magaciigu waa abdicasiis xasan cabdulle haween ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa noloshooda ka maareeya guritaanka cooska iyo iibintiisa saare cabdixuseen ayaa warbixin gaar ah inooga diyaarisay habeen badan oo ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hiirshabeelle ayaa nolol maalmeedka qoyskooda ka maareeya guristii iyo iibinta cooska qaar ka mid ah habeenka ku shaqaysta guristii iyo iibinta cooska oo aan kula kulmay suuqa weyn ee xaafadda antibadaag ayaa rediyo isnay ugu warbixiyey shaqada ay qabtaan iyo sida ay nolosha qoyskooda kaga maareeyaan koy cabdi meeshaaniitii aan coosaan soo gurnaay suuqaan coos ka eegnaay yaay afar iyo labaad saaco iska fadhinaya maalmaa barkeeda waa xareynaa cooska wax naga gadanaya male waxaan u baangnaay inaad coos leeda soo taageertiin oo u timaadiin oo wax siisiin yaahe waa iskarafaasannahay anaka coosaan gurnaay waxaan kaloon ka shaqayna coosa daawayna jiwaalaan dhaweynaay jiwaalkii markaan dhawnanay saas lacag waa ku seelayna cooskiina maalmaha kaagnan haddaanaa la gadu waay waa iska xareynayna saas xawadii ilma waa u ku seexinay waxun u hayno ee si degdeg naaga soo gaara silaan coosle u nahay aan ka soo qaalay tuuluda baareey aan ka keenaay waa soo saarsadaay suuqaan keenaay marka barkeeda ma soo qaadi kari mootaan aan iska barya haddaan soo waayna anigan aa keena beer aniley ma jirto oo kasoo gur beera islaameedaan kasoo gurtaa meeshii liiga soo raacday waa kasoo baxaa meeyi kalene waa oo dadka guriidhaan waa iska soo gurtaa hadday liiga soo raacdayna waa iska soo baxay mar qontanas ii goynaa mar lixdanas ii goynaa marna afartanas ii goynaa halaas ka bada maba jirto xilliga oo cooska guraayo markaan beera bee hoolka haasto beeriyaan hoolka haasto haddaa beera hool leegna coos kalenba guraay baanba cunaay baan waxaan kaloo shaqonka shaqeeyana male sidii cooslee u nahay naga soo gaagaara si degdeg ee inaanaa soo gaartiin aaluu baahan yahay
coos baan ku shaqaystahay wax kaloo qabta ma laha baay waan haasaay meel aan wax ka gaysan ma laha nimankii waa beeray nufalowaan cunkay wax naga sugowaan ilmaayo caanay nagarawaan ninkii cunuus nagarawaay meelaan wax ka gaysano ma laha sitaa tabardarna waan haasaay cooskaan waxaan ka keenay duurka huwiga dhexdiisa hirqiisaan kasoo guuray nacaas lee qabsadaa bahar lee qabsadaa meel duur oo jaq aan galay intaa hoosana iska gurowa coos shaqadeeni dhan waa buuq shaqadeeni dhan coos kale ee buuq shaqo kale ma ugu qabti baani shaqal nin yeelay mala cooskaan la shaqadayga ah isan kun afartan kun oo iska hela afartan kun ilmaa iskil bibiyeysta hadda saacan saacadaan tumiyo koob saaca meeshaan fadhiyay ascoos i yaalay ilmiyada waxa iigi sugowaan wax meel aa keenna mala cooskiyaa u yaal aa bee xataa lii dhownama qorifeyaalan iskil gurina gacanta iskil goynaynay waa iska qalinay gacanta dhiiggaana baxaayo sidaasaan sii shaqaysanay aan soo maraay bijaajo magulkada bijaajo waa soo waaya beerahan ka soo quraay marka bukidka aa helaay marka bukidna aan soo waaya minninkaan soo aaday beera dhexdoodaan ka soo quraay aan ilmihii wax ku siistaay anana garoo aan aybo wax wax isiiyo male saasoo jirto muddaa dhiibiyo waa ukoo yar aan dhiibinay haddaan alxamdulilah muko ilmaha gabaa ii koreen waxbaa ii qabteen maasdaan muko cooskii aan qaadiyo mar waa la helaa marna waa la waynaay mar waa helay aaday marna waa waynay laasan wixii ilaahay kuusoo dhiwaa minanka ilmaha uu tadi haweenka soomaaliyeed ayaa soddonkii sano ugu dambeeyey kaalin muhiima ka qaata maareynta qoyska kuwaasi oo qabta shaqooyinka kala duwan ee bulshada mahadsan saara kulan diimeedka wacyigelinta bulshada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka socda kulan diimeed dhowaan la dahfuray oo bulshada kala duwan ee magaalada loogu sameynayo wacyigelin ku saabsan dhanka barashada iyo horumarinta diinteenna suuban ee islaamka munaasabada kulan diimeedkan oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed culimaa uddiin odayaal dhaqameed macalimiin dhalinyaro haween arday iyo marti sharaf qaar ka mid ah culimaa uddiinka ka hadlay munaasabadda ayaa waxa ay halkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan iyaga oo ugu baaqay haweenka in ay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala maysiin weydiiyaane xijaabkiin dhimaatirshaynti ilaahay siin sahla oo indhashareerkii oo kale culaysaas inkisaaran la soconna laakiin maynan baahanya intay kulleed markaas awoodo korta inteeda suubidonan baahanya may ka mid aha gibirto lugaashe cawruun intees turtulifade waa binadimar binaayin cawridi wala kumaqun dadka inta badan ma aragaanay xijaabka lugaha joo inta kisto nusqanka jirta dhinigaas may lifaday eedlanka dadaal lugaaga asturta meeli khilaafka ka teegin walbinaayo mismalbinaayo la iska haysado gacmo iyo wejiguun laakiin luga la asturiyo luga wala asture may suurtagala manar qof haddii cilaanka saarata lugaashana binaangiya markuun sidaasay saxma ah qaladu sidaasay asturka taamka may lifaday lugaaga asturnaadaan lifada dharkun guud ahaan qaadona may lifaday dhadhacdhiirin ahayna waa saace qurux goonin lahaana warjirka ka dhigin ahaana oo kisto waa saxaadoo lifade oo haddii aad qaadaasona dabeella kisto koo ilaaliya kulal khafiifa kii dhigo malan baahan walcadhiiri kii dhigina malan baahan inti quruxun ahaana lifade shuruudaas dhan oo lan fiiriya qofta maylan baahanya xijaabkiya gaadaas intii aaminsanaata salaad tukidaas oo kale intii atan salaad markee tukidaas ay ka fari ilaahay ka fari ilaahay ku dhawaadas marka nuurkan ilaahay hadiri oo may la raay kitaabshiye sunnada rasuulka ay qaado cilmiga ziyaadiyey waana ay ka camal falay walown hata siin sheegaan lafaagan in sheegaan naftaan wal noofade marka may iidan adkaayay yani xifdiga qur-aan kariimka sunnada rasuulka adkaarta dacwaadka waxyaabaha macalimiinta weedaan in la xooji sabar badan la kooyo sabarka may buahan sabarka bal meelma deero culamadu ma yiraahdeen asabru awaluhu calqamun wa aakhiruhu balsamun yani dhiibtis hore daaru dhiibtis dembeena malaboo dheere ee jershiin ilaahay ma cabirna inamaa yuwafa saabiruun ajrahum bikayri xisaab marka sabar dheerada ee muujiyay binaadanka umro dheerar shidays walmataraamay walkataraymadi barakawsanyay imaamu shaafi kontongi walaalay ka dhamaday antunka taabe yaa laku dhahlay ulmada lansaasan daawinay eedan yarin laakiin barakadiyo umrigo ilaahayn barakaay ilaahay may ku tabanaya nin umrigo ilaahayn in barakaay hadalkeen taa ka reebe insha allahu tacaala makroonka may ku wareediyi doona sheekh cabdullaahi wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamadin wala aalihi wasaxbi ajmaciin may kale insha allahu taala urmaadon mantikoyti duruusun wadni walaa wadni dhonkrojini salunku faa'iidaysada bulshadana andeeran warshada duruustan roojina insha allahu taala satmaankan may kuwanay satmaankii ulmaado lagu faa'iidaysaday waan insha allahu taala wal ilaahay noo aqbala ilaahay yoon insha allahu taala saantagaran ajar ku sii munaasabad lagu dhiirigelinaya arday ka qalin jabisay jaamacadda daaha ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada kismaayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka qayb galay xaflad heer sare ah oo lagu maamuusaya qalinjibinta ardayda jaamacadda daha farceeda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qaybgalay xafaladda ayaa bogaadiyey ardayda ka qalanjibiyey kuliyadaha kala duwan ee ka baxay jaamacadda daha anigoo ku hadlaya afka ardayda maanta qalinjabinaysa kana mid ah khaasatan kuliyadda waxbarashada kuliyadda educationka haddii aan dhaho kuliya waxbarasho kuliyadda tarbiyada qismi luqa alcarabiya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale awalan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa waalidiintayda hooyaday macaan aabbeey sidoo kale waxaan u madcelinayaa jaamacaddayda khaasatan ustaadkayga maamulka jaamacadda ustaad ibraahim oo yacni heerkan ammaanta taagana igu garabsiiyey anigoo urla anigoo umula oo weliba c s ah inaan yacni itixaanka ka qayb galo oo aan qaato oo gurigayga layguu keeno heerkaasna asaga ay soo gaarsiiyey si qaas ayaan ugu mahad celinayaa intaa kadib waxaan rabaa hal mar meeshaan inaan ugu mahadceliyo hooyaday macaan sacdiye cabdulaahi cali oo halkaan igula sugan
oo ka mid ah ardayda maanta ka qalinjibisay jaamacadda daaha faraceeda kismaayo oona ka qalinjibisay kuliyadda computer science department of i t oo ah information technology waxaa u mahad celinayaa waalidiinteeda hooyaday aabbahay oo halkan ku sugan iyo macallimiinteyda oo muddo afar sana ah ay igu dhiirigelinayeen inaan wax barto oo maantana aan ka soo muuqdo heerkaan aan taaganahay sidoo kale waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa hooyaday macaan hooyaday macaan luul abshir aadan oo ah hooyada keli oo igu dhiirigelisay in aan maanta wax barto muddo afar sano ah igu soo tacabeeshay iguna dhiirigelisay in aan bartay anigoo marwe ah haddana hooyo ah inaan ka mir dhaliyo hadafkii waxbarasho ah muddadii afarta sano ah ee jaamacadda hooy macan waxaan ku leeyahay abaalkaaga ma gudi kari laakiin waa mahadsan tahay maadaama heerkan iyo heer ka badan aa ila rajaynayso jaamacatu daaha alcaalamiya waxay ka mid tahay jaamacadaha ka shaqeeya dalkeenna soomaaliya waxayna jaamacaddu runtii ay soo martay xilli ay ahayd axlaam ama riyo ay ku jirtay oo madaxda mu'asisiinta oo halkan hadda anigu aan ka joogo lagu riyoonayay jaamacaddan ma la furi karaa mise lama furi karo oo su'aal iyo riyo ay taagnayd waxaa ilaahay mahaddiis ah subxaanahu wa tacaalaa jaamacaddu inay riyadii ka baxday oo xaqiiqadii ay u soo gudubtay ilaa jaamacaddan laga furo laga asaaso magaalada muqdisho ee caasimatu caasimadda soomaaliya bishii sagaalaad laba kun iyo laba-iyo tobankii ayaa jaamacatu daaha la asaasay xilligii jaamicadda la asaasayey waxaa lagu aasaasay hal kulliyo kuliyatu shareeca walqaanuun ayaa lagu aasaasay maxaa yeelay awood uma lahayn kuliyaad kale markaa ay jaamacaddu ay ku qabato ama ay ku aasaasto ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaalaa jaamacaddu way ballaaratay maantay jaamicaddu waxay awood u yeelatay dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayaa deeqa waxbarasho heer master ah u ballanqaaday ardayda kaalimaha hore ka gala ee dadaalay siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka kuwa ugu khayrka badan waa ummadda kuwa anfaca ummaddaad anfacdeen xag diineed iyo xag tarbiya waa ka anfacdeen allah idinjaasiiyo marka intaas waxaan leeyahay labada sheekh marka insha allahu waxaan idin leeyahay horta maanta waa maalin farxadeed waxaan u hambalyaynayaa ardida iyo macallimiinta iyo maamullada iyo madaxda jaamacadda daaha waxaan idin leenahay waa hambalyo hambalyo ardayda qalanjibisay waa idin hambalyaynaynaa sida horey loo sheegayna waxbarashadii oo dhammaatay ma aha waxbarashada waxaa la yidhi min almahdi ila luxud ilaa laga dhintay soconaysaa kordhista dadkana anfaca ee juhdigii waalidiinta ay idinku soo bixiyeen iyo macallimiintana ummadda uga shaqeeya nin walba intuu gar- u- ila- u xafiday oo uu gartay ha loogu shaqeeyo siduu wasiirka ka hadlaayey qorya dad lagu dhibi jiray qalanka in laisugu dhibona haddana waa jirtaa iidana waa laynka waaninaynaa marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin Ee, cidda nagu soo casuumtay halkaanna waa waa idin mahadnaqaynaa dhammaan qof walbana magaciisaan ku salaamayaa marka insha allah uma badinayo wakhtigana waa gebogebo marka xafladda ee, in badan bay soo socotay wax badan baa laga hadlay wixii laga hadlay dib ugu laaban maayo waxaan ku dardaarmayaa maadaama ay maanta fadhiyaan halkan shacabkii jubbaland sharaftan iyo quruxdan waxaa dhalay nabad
xafladan oo ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxay ahayd mid lagu dhiirigelinaya laguna bogaadinayay ardayda muddada afarta sano soo waday waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda markan madaxweynaha somalilan ayaa dhagax dhigay mashruuca horumarinta beeraha wajaale nuur maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya madaxweynaha maamulka somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa dhagax dhigay mashruuca horumarinta beeraha banka wajaale mashruucan ballaaran oo aan noociisa horay uga hergelin somalilan waxaa fulinaya hay-adda horumarineed ee caalamiga ah ee varo foundation waxaa ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan madax ka tirsan hay-adda horumarineed ee caalamiga ah ee varo foundation iyo marti sharaf kale madaxweynaha maamulka somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa ka warbixiyey mashruucan banka togo washaale laga samaynaya beero qura maaha waa mashaariic badanoo isku jira waa beero laakiin waxaa ugu horeeya mashruuca ugu horeeya waa biyo oo beertu dee biyo la-aan ma baxayso inaguna dalkeenu waxaynu ognahay inuu ma- gugii iyo dayrtii roobku doo laba kalena ay yihiin jiilaan iyo xagaa aan roobdeen laakiin waxaa la doonayaa mashruucu inuu labiyo tobanka biloodba shaqayn karo oo wax laga beeri karo marka mashruuca ugu horeeya waa biyo xidheen biyo xidheenkaasoo in ka badan laba milyan oo mitir kuyuub oo biyo ah oo noqonaya mashruucii ugu horreeyey tijaabada ahaa laba qaybood baa loo qaybiyey mashruuca siday maamka ku tuseen qaybta hore waa ilaa saddex kun oo hektar qaybta dambena ilaa laba kun iyo shan boqol ama laba kun iyo toddoba boqol oo hektar weeye mashruucani awalba banka wajaale waynu beeran jiray oo boqolaal sanaynu beeranayna wuxuu soo kordhinayaa wuxuu soo kordhinayaa habkii cilmiga ahaa ee casriga ahaa ee dunida ugu dambeeyey wax loo beeranayay Waa- haddii halka hektar laga soo saari jiray toban jawaan waxaynu doonaynaa inaan kun jawaan ka soo saaro halkii hektar waxaynu wuxuu ina barayaa sida loo waraabiyo beeraha oo casri ah halkaynu fooste biyaa ku shubi jirnay waxaa laga yaabaa in litir ku baxdo beerta hadday doonto mashruucani beero iyo biyo qura maaha wuxuu ka shaqaynayaa caafimaadkii wuxuu ka shaqaynayaa waxbarashadii wuxuu ka shaqaynaya waxyaabihii aasaasiga ahaa ee bulshadu u baxnayd wuxuu beeraleyda yaryarna sida ay sheegeen u keenaya cagafiyo bilaasha oo shidaalu ku shubtaan oo saacadahay u baahan yihiin in ay ku qotaan beeraha waxaan umahadnaqayaa runtii cuqaashii iyo suldaan ismaaciil iyo madaxda dhaqanka oo bulshada ka wakiila halkana ka caddeeyey inay boqol kiiba boqol taageersan yihiin mashruuca waxaan u mahadnaqayaa mas-uuliyiintii kale ee iyaguna ku tiraabay sidaas waxaan si gaara u xusayaa xildhibaan laab saalax xildhibaanka nabadda waxaan mar labaad u sheegayaa reer wajaale mashruuca iyagu iskama leh qarankaa leh somalilan oo dhan way la leedahay oo xilliyada dee abaaraha iyo adkaadaan qof kastaa wuu iman karaa kasanaa ka yimaada hadduu soo gaadhayo xaq buu leeyahy inuu yimaado waxaa kaloo dhammaan wadaagaya dee dadka ku hareereysan mashruuca oo ay ka mid tahay gabiley allay baday ay ka mid tahay dilaac iyo bowrabe haddii alla yidhahdo mashruucani marka la eego taariikhiyan waa mashruucii ugu ballaarhnaa ee investmentka intaa leeg ee beera ah ee somaliland la geliyo shan iyo lixdankii sane ugu dambeysay waxaana faarana sheegtay inuu yahay mashruuca ugu ballaadhan ee ay faara gelisay somalilan
markaan dhegaystaar kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraa saare cabdi
kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilowno sarafka lacagaha qalaadta ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya saddex malyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex malyan iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol halka bixinta la kala siisanaya soddon dhibic toddobo markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bariiska familiga ayaa la kala siisanayaa haafkiisa toddoba iyo toban doolar haafka bariiska xamsa ayaa la kala siisanayaa lix iyo labaatan doolar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaana intervela ayaa la kala siisanayaa toban doolar baastada makarooniga kartoonkeeda ayaa la kala siisanayaa toban doolar saddexlaa saliid macsarada ayaa la kala siisanayaa lix doolar iyo bar halka cadiyada la kala siisanaya shan doolar markana dalaga koombada digirta ayaa la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah koombada misiga cadiyada ayaa la kala siisanaya lix iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada nawaanag halka warkaasi aad kala socotaan waa radio wisnai jowhar ashabel oo dadaxo soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda maamulka trump ayaa xadidaya tirada qaxootiga ee loo ogolaanaya inay galaan maraykanka isagoo ka dhigay toddoba kun iyo shan boqol bilowga sanadka dambe wuxuu muhiimadda siiyey caddaanka koonfur afrikaanka tallaabadan ayaa looga dhawaaqay bayaan aqalka cad uu soo saaray khamiista waa tallaabo ka hooseysa tirada boqol shan iyo labaatan kun oo u qoondeeyey qaxootiga madaxweynihii hore ee maraykanka jo badin waxaa jira walaacooyin badan oo bani-aadinimo waxayna ku jiraan danaha qaranka ayaa lagu yiri bayaanka inkastoo aan la sababeyn waxaa keenay yareynta tirada qaxootiga ee guud ahaan wadanka maraykanka ugu dambeyn qaramada midoobey ayaa ugu baaqday ciidamada ammaanka tanzaniya inaysan adeegsan awood aan loo baahneen ama mid xaddhaaf ah oo ka dhan ah dadka mudaharaadaya ee ka cabanaya natiijooyinka doorashada afhayeen u hadlay qaramada midoobey ayaa sheegay in la sameeyey dadaal kasta oo lagu dejinayo xiisadda isla markaana ugu baaqaya mudaharaadayaasha inay si nabada u muujiyaan dareenkooda xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ayaa sheegay in mudaharaadayaashu ay kusii jeedaan bartamaha magaalada daarusalaam oo ah caasimada ganacsiga ee wadanka tanzaniya ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ugu yaraan boqol qof lagu dilay labada maalmood ee iska hor imaadyadu ay socdeen mucaaradka waxay sheegeen tiro intaasi ka badan inkastoo hakadka internetka ka dhigaya mid adag in si madax banaanin loo xaqiijiyo tirada dhimashada iyo dhaawaca dowladda ayaa isku dayda yaraynta cabirka rabshadaha ka socda waddanka tanzaniya qodobkaas ayaana guud ahaan ugu dambeeyey warkii aad kala socoteen rediyo wisnaya magaalada jowhar jimco wanaag